faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
halkani waa raadiyaha cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a madal ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka oo maanta looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka
cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa madaxweynihii hore ee galmudug oo soo dhoweeyey madashii maanta looga dhawaaqay muqdisho
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad oo maanta magaalada dhuusamareeb ku soo dhoweeyey saraakiil ka socota ciidamada midooda afrika ee amisom
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo si rasmi ah u furay madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho
madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland oo iska diiday ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
maamulka somalilan oo raaligelin ka bixiyey hadal maalin ka hor ka soo yeeray maayarka magaalada hargeysa
faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya howlgal ciidamada booliska gobolka bari ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo cabasho ka muujiyey wadooyin ay xireen dagaalamayaasha al-shabaab oo ku yaal gobolka gada ee koonfurta soomaaliya
waxgaradka waqooyiga gobolka galgaduud oo dowladda dhexe ee soomaaliya ku eedeeyey inay hab qaldan u martay heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug
intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka habeen iyo raadiyaha cadaadob gabardha u diyaargarooba warkiioo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan oo habeennimo talaada ah arbaca ay soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay kowda bisha tobnaad ee oktoobar sannadku waa laba kun sagaaliyo toban wadajir caawa waxaa idinkugu warramaya saabiriin xasan maxamed iyo anigoo ah maxamed axmed aadan madal ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa maantay looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkan waxaa sii anba qaadaya mahad nuure axmed maalmihii lasoo dhaafay waxaa kulamo siyaasadeed magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku lahaa madaxda xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka oo ay ka mid yihiin xisbiyada ay kala hogaamiyaan madaxweynayaashii hore sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud waxaana kulankaasi ugu dambeyntii ay maanta lagu dhawaaqay isbahaysi ay ku madoobeen xisbiyadaasi xisbiyada maanta isbahaysiga ku midooba ayaa waxay kala yihiin xisbiga sheekh shariif sheekh axmed ee himilo qaran xisbiga xasan sheekh maxamuud ee u b d xisbiga wadajir xisbiga ilays iyo kuwo kale waxayna ku midoobeen madasha xisbiyada qaran ee dalka xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo warbaahinta u akhriya warka ay soo saareen xisbiyada ayaa sheegay inay maanta afhayeenku meelgaara xisbiyada u magacaabeen xildhibaan hore cabdinadiif muuse nuur oo loo yaqaana sanyare shirar soo bilaabmay sagaaliyolabaatankii bishan oo maalmaha nooga socday magaalada muqdisho annagoo ah xisbiyada ugu waaweyn ee qaran ee hadda dalka ka jira shirka maanta gebagabadiisii waxaan ku go'aansannay in madal wadajira loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka madashaasoo magaceeda la yidhaahdo madasha xisbiyada qaran oo marka af ingiriisi loo soo gaabiya noqonaysa forum for national parties ujeedooyinka ugu waaweyn ee madashaanu u samaynay waxa weeye in la helo oo xisbiyada qaran ay ka yeeshaan tala midaysan arrimaha taagan ee qaranka saamaynta weyn ku leh oo ay laga wada yeesho talo joogto ah oo lagu saxayo wixii qalloocda laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda maanta waxaanu markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo iyo iyo maxaa la yidhahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaasi sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aansannay in madashaasi ay yeelato gole sare iyo sidoo kale inay yeelato xoghayeen xoghayayaasha oo secretariatka yacni gole ay ku midaysan yihiin xoghayayaashu iyo gole ay ku midaysan yihiin hoggaan midaysan oo sare
dhanka kale cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa soo dhoweeyey madashii maanta looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada dalka warkan waxaa sii ambaqaadaya waryaheena xasan axmed maxamed qasaaro madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay xildhibaanay siyaasiyiin maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho uga dhawaaqay madal ay ku midaysan yihiin cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo madasha ay kaga dhawaaqeen magaalada caasimada ah ee muqdisho islamarkaasna ay ka tarjumayso in hanaanka dimuqraadiyadda dalka loo darageliyo islamarkaasna laga hortago in doorasho ay soo socoto ay dib u dhacdo sidoo kale waxa uu muujiyey sida ay ugu cabsi qabo in doorasho ay soo socota ay ku dhacdo waddo aan wanaagsanayn madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen geleed ayaa fariin ugu soo qoray bogiisa facebook waxa uu ku sheegay waxaan soo dhoweynaya dhaqdhaqaaq weliba oo dhiiragelinaya nabaddii dimuqraadiyadda cuudanka ee soomaaliya ka hana qaaday ayadoo ay jirto shaki weyn oo laga qabo qabsoomida doorasho leh hufnaan iyo hanaan wada ogor ku salaysan oo dhacda sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan si gaar ah waxaan u soo dhoweynayaa madasha xisbiyada ee maanta looga dhawaaqay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa la qabaa walwal ay muujinayaan kartida iyo bisaylka madaxda dowladda federaalk soomaaliya u leedahay gardaadinta iyo qabashada doorasho hufan oo caafimaad qabta ayuu yidhi madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed magaalada caasimada ah muqdisho maanta waxaa looga dhawaaqay madal ay ku midaysan yihiin xisbiyaha siyaasiyeed ee waaweyn ee dalka jira kaas uu qayb uu ka yahay madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha xilka uu ku bedelay ee xasan sheekh maxamuud iyo xisbiya kale dalka ka jira wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta koyo labaatanaad ayaa maantay magaalada dhuusamareeb ku soo dhoweeyey saraakiil ka socotay ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgala mahad nuure axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriya oo wehlinayaan taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa waxay magaalada dhuusamareeb kulan kula qaateen taliyaha ciidamada amisom qaybta gobolka hiiraan kaas oo maanta gaara magaaladaasi kulanka ayaa inta badan waxa ay uga wada hadleen xoreynta deegaanada ee al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug iyo sidii laysaga kaashan lahaa howlgallada la filaya inay dhowaan ay ka bilowdaan deegaanada galmudug sida hadalka u dhigeen taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka sareeyo gaas cabdicasiis cabdulaahi qoojo oo kulanka ka warbixiya ayaa sheegay inay saraakiisha ka socotay ciidamada amisom ee ka yimida dhinaca magaalada beledweyn ay isku afgarteen in la bilaabo howlgallo ka dhan ee ururka al-shabaab oo la filayo inay ka bilowdaan deegaanada galmudug sida hadalka u dhigay halkan waxaan ku soo dhoweynay saraakiishii sector for ciidamada amisom oo fadhigoodu ahaa inta badan beledweyne xaruntu ahayd iyagoo soo boqday meelo badan bay noogu yimaadeen maantay aad baan ugu soo dhoweynaynaa deegaankan dhuusamareeb iyo deegaamada galmudug waxaan ka wada hadalnay sidii wax loo dhaqaajin lahaa iyo qorshaha soo socda aad baan marka iskula afgarannay waxay tahay shirarkuna noo sii socon doonaan haddii raadno waan ku faraxsanna maanta ay noo yimaadaan iyagoo ciidankoodiina ay dee nala shaqaynayaan amniga nagala shaqaynayaan annaguna aanu nahay dadkii deegaanka iyo dalka deegaanka hadda cadowga haysa sidii loo xoreyn lahaa talaas bay daan iskugu nimid akhirkiina hadda waxay noo tahay boqolkiiba boqol shirkaad wuu noo dhammaaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa si rasmi ah u dahafuray madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna halkaasi nooga soo warama xasan nasiib maxamed shirka madasha iskaashiga soomaaliya somali bartinashi forum ayaa maanta oo taariikhda ku beegan tahay kowda oktoobar ka furmay magaalada muqdisho shirkan ayaa ah wejigii labaad ee shirka sanadkii hore ka dhacay magaalada brussels ee dalka biljamka shirkan ayaa waxaa iskugu yimi madaxda dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada wakiilada beesha caalamka iyo dalalka deeqbixiyaasha ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa si rasmi ah u furay madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqaynayo dubhabeynta amniga ciidamada ee, si xoogganna loo jebiyey cadowga ee, nabaddiidka ah meel fiicanna ay ciidamada qaranka soomaaliya iyo walaalaha amisom oo la- nala shaqeeyaaba ay ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabaddiidka keeni doono si soomaaliya konton sannadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna sharcigweynaha soomaaliyeed toos ay u soo dooranayaan eh, wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka u hortaalla inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxaa kaloo wax weyn aan ka qabannay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ee, iyo garga- gurmadka ee, gargaarka degdega xuquuqul insaanka oo wax weyn ee, ee, ay soomaaliya rikoor fiican maanta ee, marayso si fiicanna taabagal iyo dabagal loogu sameeyey guddida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxaana looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo ay ka qaybgelayaan wakiilo ka kala socda in ka badan konton dal safiiro iyo shirkado ganacsi oo caalami ah shirkan waxaa khudbada ka jeediyey madax sare safiiro iyo wakiilada qaar ka mid a dalal ka qaybgelaya waxa ayna isla qireen in soomaaliya ay samaysay horumar dhinacyo badan leh sannadihii ugu dambeeyey shirkan madasha iskaashiga islaamka oo ah markii ugu horreysay lagu qabto magaalada muqdisho kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku guuleysatay dhammaystirka adeegyada lagama maarmaanka u ah qabsoomidda shirkaas ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la xidhay wadooyin dhowra oo ku yaala gudaha magaalada sababa ku aadan shirka labada maalmood ee ka socda magaalada muqdisho xasan nasiib maxamed radio cadaado muqdisho
mahadsanid xasan dhanka kale madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa iska diiday ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho warkan waxaa kismaayo inooga soo diray cabdimajiid cabaas aadan dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhawaaqday inay qaadaceen ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada muqdisho kaas oo ay ka qaybgaleen wakiilo ka socda in ka badan konton dowladood oo taageera soomaaliya iyo madax ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka maaliyadda jubbaland cabdirashiid jirre qalinle oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada kismaayo ayaa sheegay in habka dowlad goboleedka jubbaland shirkaasi loogu marti qaaday uu yahay mid qaldan islamarkaana aysan ka qaybgalayn waxa uu sheegay in markaa aysan jirin casuumaad rasmi ah oo loo soo diray jubbaland ha yeeshee baraha bulshada keliya ay ka arkeen casuumaadda wasiirka maaliyadda ha yeeshee ay ahayd in la casuumo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam shirka annaga maanan ka qayb gelin hadda sh- xamar ka furmaya maanta waxaanan uga qayb gelin waxa weeyaan marka koowaad casumaadda lasoo diray sida aan horey uga barannay casumaadda tis mid toos noogu timid maysan ahayne marka koowaad waxay noqotay mid baraha bulshada aanu ka helay ayay ahayd casumaadda marka labaad casumaadda een, xafiiskii ku habbooneyd looma dirin meesha madaxweyneyaal baa la casumay madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah een, ayay ahayd in loo wada diro een, si qalada ayay waxay usoo direen in wasiirka maaliyaddu uu jubbaland ku matali doono nidaam iyo dastuur baan leenahay doorasho xor iyo xalaala ka dhacday jubbaland madaxweynea la doortay ee, xildhibaanaa ka horeeyo xildhibaanadaa doortay xildhibaanadaa si sharci lagu soo doortay xildhibaanada waxaa soo xulay odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ee jubbaland ay lahayd sidoo kale wasiirka waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in shirarkii london sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii iyo kii ka dhacay brussels sanadkii hore ee laba kun sideed iyo tobankii aan waxba ka hergelin islamarkaana iyadoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada shirka hadda ka socda muqdisho aan la ogaan wixii ka soo bixi karaa shirkan s b f ka ah ee ka furmeeyey maanta muqdisho ee oo kiisii ugu horreeyey oo ka furmayey ee london laba kun iyo toddobiyo tobankii kiisii labaadna uu ka furmayey laba kun iyo siddeed iyo tobankii shararkaa arrimihii laga wada heshiiyey laga wada lagaga wada hadlay la isku afgartay intaba ee wax ka dhaqangalay ilaa hadda ma jiraan ee haddaan ka soo qaado arrimaha amniga ayaa ugu muhiimsanaa ee shirkii lagaga hadlay ee shirkii la isugu tegay london een, wax qabsooma ilaa iyo hadda oo tallaabo ah oo xagga amniga ah ama ciidamada ah ma jiro Een, ee, waxaa ugu muhiimsanaa in lix bilood gudahood tallaabooyin badan oo horumar leh in laga sameeyo ee, dhammaystirka dastuurka Ee, waxaa kaloo jira in laga heshiiyey oo laga wada hadlay doorashada ee, laba kun iyo labaatanka in heshiis laga gaaray iyada nafkeeda Een, in ciidamada ee, la tayeeyo layskuna dhafo ayaa iyadana qayb ka ahayd waxaa kaloo jirta in ciidamada amison la dhimo een, ayna la wareegaan si tartiib tartiib ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed Een, waxaa kaloo iyadana meesha ku qorayd in al-shabaab laga xoreeyo degaamada ay haystaan Een, in ay doorashooyinka waqtigooda ku dhacaan ayaa muhiimhayd taana waxaad moodaa ee, dowlad goboleedyadii ee, in ay inta badan fuliyeen Een, qaarkood oo gacanta lala galay mooyaane laakiin ay waqtigii la rabay iyo sidii la rabay ay u dhacday
si kastaba hadalka ka soo yeeray wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ee ku aadan inay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ee muqdisho maanta ka furmay ayaa ku soo aadaya xilli puntland dhankeedana ay qaadacday shirkaasi
maamulka iskiis madax bannaanida ugu dhawaaqay ee somalilan ayaa raaligelin ka bixiyey hadal maalin ka hor ka soo yeeray maayarka magaalada hargeysa warkan waxaa inoo sii dhammaystiraya wariyaheenna xasan axmed maxamed maalin ka hor gudoomiyaha magaalada hargeysa ayaa wuxuu ka dhawaajiyay hadal ahaa in bisad kastoo ku nool magaalada hargeysa ay ka qiimo badan tahay dadka shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana arrinkaasi raalligelin ka baxshay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka somalilan oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in hadalkaas uu ahaa mid gafa ayna raalligelin ka bixinayaan sidoo kale waxa uu sheegay in qalad ay tahay in qof bini'aadama lagu tilmaamo xayawaan taasoo uu sheegay in ay tahay dembi weyn lagana gala shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho waad salaaman tihiin aada iyo aad baan horta uga xunay sideetan mil qof biniaadamiyo nool isu nolosan sakeeya maaha xaal baanu ka bixinay laakiin wuxuu ujeeday meed umuu jeedin saan umuu jeedin cala wuxuu ujeeday calada waxaan ugu haystaan iyo de waxa aa naga kasbanaysaan in waalnimadii aa ka tagteen ayuu leeyay bisadaana ka wadaan ka dhiganamaa noo dhaata marka taasuu ujeeday laakiin qof waliban beenoo ilaahay abuuray oo dawaada dembi laguma moosayn karo laguma samayn karo xayawaan marka alxaal baanu ka bixinay kimidsaa maaha iminka aynu leeyahay anaa ayn le horena waan yihin lahay wadada walaala qaana bay nahay inaga daayo waxaanu aynu walaalowno oo wadada walaala isku ridaa noqon oo isku isku boholiyo noqon oo tolixii doonahay noqon oo sida shan soomaaliha wayaan siwalsoo kala tagno intaas u jeedi marka intaas waa intaas waada may cade waxaa kuli dee cadaa ka reebsiisay cadaa ka reebsiiso cadada wuxuu ka cadooday baanu ka bixinay qof biniaadmiya looma masayn karo xayawaan looma masayn karo adeer xaal baan ku waada dembi dembi waa marka xaal baan ka bixinay xaal dhanka kale xildhibaan nacnac oo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in somalilan iyo soomaaliya ay yihiin laba wadan oo daris ah islamarkaasna loo baahan yahay in darisnimo ay muujiyaan waxa weeyaan walaalayaa raalli ahaada raalli ahaada walaalahayadaa tihiin walaalo kala gubadeen dhahay oo isaasantii hadii kala waayeen oo laba isku soo hadhay kala dumeen waa shahaadanaayo oo laa ilaha illa maxamed rasuulullah ayaa tihiin marka ka raalli noqdo maamulka isagoo ka bixin doona madaxweynaha wadiya madaxweynaha soo wadiya idaacanta kaga soo hadlo waxaa ku tirahdaan madaxweyne reelgelman ka deena kulmada laakiin anigu dee ka bixiya anigu xildhibaan baan ahay anoo afkii xildhibaanada ku hadlay waa naga inii jawaab
maalin ka hor ayay ahayd markii maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan sooteeka uu ka dhawaajiyay hadal ahaa in bisad kasta oo ku nool magaalada hargeysa ay ka qayb badan tahay dadka shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaduna xildhibaanada somalilan ay hadalkaasi raalligelin buuxda ay ka bixiyeen faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgalla ay ciidamada qaybta booliska bare ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada boosaaso ee gobolka bare ee puntland warkan waxaa faahfaahinaya aways bashiir cabdiraxmaan ciidanka booliiska maamulka puntland ee gobolka bari ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo xoogan waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalka ayaa yimid kadib markii habeenadii ugu dambeeyay magaalada ay kusoo bateen dhaca xilliyada habeenkia loo geysanayo dadka shacabka kuwaasi oo laga qaadanayo taleefanada gacanta iyo alaabaha muhiimka ah ee fudfudada ee gacmaha ay ku sitaan dariska booliiska oo horkacayay howlgallada laga sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in intuu howlgalkaasi uu soconayay lagu soo qabqabtay tiro dad ah kuwaasi oo ku eedaysan dhaca taleefanada iyo daruuqooyinka taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud oo waraysi gaara siiyey raadiw cadaado ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ciidanka booliiska puntland ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ay yihiin kuwo joogta ah islamaraantan in looga gon leeyahay xaqiijinta ammaanka iyo kahortagista qof walba oo dhibaato u geysanaya dadka shacabka ah ee nolol maalmeedkooda ka raadsanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalladu waxa weeye waa wax kontinuoso dee shaqada nolosha bini aadanka bay ka mid tahay shaqada boliisku waa shaqooyinka aan lahayn wakti iyo time howlgalladaana waa kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka guud iyo kuwa mid gaar ahaaneedba waxa weeye magaalada isu socodkeeda iyo nabadgelyadeeda hadda dhib weyn iyo wax gaara ma jiraan laakiin waa yaallada xunxun oo moodilada furta ama kuwa khamaaqada iyo waxaas khabrooyinka howlgallo meelo lagu abaarayay ahayn maka kuwa badanoo ka midana waa lasoo qabtay waa la hayaa insha allahu maxkamaddaana keeni doonaa haddii alla dadkaan waxay ugu badnaayeen dadkaan aan caawa soo qabanay dhalinyarada caadeysay inay dadka mobilada ka furtaan ama meelaha laguyaga u galaan magarat iyo kuwa khamrada muqaadiraadka loo yaqaano khamrada cadda magarat marka labadaa baarta waa lagu soo qabtay xalay wax kaloo dhiba kama jirin waa nabad weyn magaalada kale magaalada boosaaso dhibaatooyinka dhanka taleefanada dhaca aad bay ugu yarayd arrimahaasi maxaa isbedelay waxa weeye markay bulshadu soo noqoto boosaaso waa la yaqaanaa waa meel laga xagaabaxo markii xagaabaxa laga soo noqdo dee dhalinyaradu waxay ka mid yihiin bini aadanka ugu tirada badan ummadda soomaaliyeed marka sababahaasaa keenay markii lasoo xagaa noqdo dee dhalinyaro lama waayo waa garan kartaa magaalo weyn oo fadhi ku nool waa gartay dadkii lasoo qabtay miyay xiran yihiin ama baaritaan baa lagu sameeyey oo intii loo baahnaabaa saldhiga jooga intii loo baahnaabaa saldhiga waa gartay ma daroogooyinka iyo burcadda unbaa lagu beegsanayay ama dhanka ammaanka buu si guud ula xidhiidhay howlgalka muhiimkiisu saasuu ahaa wax kaloo dhiba kama jiraan hadda oo gaara waxa kaloo dhan waa nabad weeye idinku waa la socota miradhalkoodii waa kuwa aragtaan oo nabadgelyada iyo soo dhawaanshaha boliiska iyo shacabka ay tahay sababtoo ah boliiska iyo shacabku hadday wada shaqeeyaan in nabad bay noqonaysaa meeshaasoo marka miradhalkeedu taas wey waa tay waxaa noqotay taliyihii ugu horreeyay ee arday booqda oo khudbad u jeediya maxaa kugu dhaliyay arrinka waxaan u malaynayaa aniga laftigeeda dhalinyaro ah ummaddu iyo dalku wuxuu u baahan yahan hogaankayga ku xiran yahay in aan iyo shacabku waxa isku dhownahay oo waxa aanan cidna anugu kaa haybaysanayn oo aniga ay niyadeyda iyo qalbigayga ay ku jirto aan aqaana sida bulshada laisugu soo dhowey dhanka kale taliya ayaa waxa uu fariin u diray dadka ku nool magaalada boosaaso isagoona ka codsaday in ay la shaqeeyaan allaamaha ammaanka magaalada boosaaso fariintaan diraayo waxay tahay sida annaga iyo shacabka hadda aan u wada shaqayno iyo si ka dhowba inaan usii wada shaqayno qof walba oo shacabana uu nabadgelyada guud ahaan u ilaaliyo intaasaa fariintaydu aweys bashiir cabdiraxmaan aweys timow radio wacdaado muqdisho mahadsanid aweys ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey wadooyin ay xireen dagaalamayaasha al-shabaab oo ku yaala gobolka gado ee koonfurta dalkeenna faahfaahinta warkan waxaa inoo egaya mahad nuure axmed waxaa muddooyinkii dambe cakirnaa xirnaashaha dhanka isku socodka ee gawaarida ay ka taagnayd waddooyin badan oo ka tirsan gobolka gada ee koonfurta soomaaliya waddooyinkan ayaa go'doonsanaa iyadoona culays weyn oo ku saabsan isku socodka dadka iyo gaadiidka ay ka soo food saartay dadkaasi taas oo dhibaato weyn ay ku qabeen dadka isticmaala waddooyinkaasi korneyl aadan yacqub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka gada ayaa ka warbixiyay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi gobolka gado sidoo kalena tilmaamay inay dhammaan deegaanadaasi iyo degmooyinka gobolkaasi ay maamulaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxauna sheegay inay dhammaan al-shabaab ay xireen waddooyinkaasi ee gobolka gado maaniyow waxa weeyaan saad aga warqatid baade waxa weyan wadanka nimanka shabaab ayaa yaa gobolka gada dhammaantii meelaha adugu degmooyinka gobolka jira waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda federaalka laakiin isu socodka dadka shacabka iyo macal ciidanka aad baa u yar wadooyinka waa laisuma furin ma garan waa garta taasna rajo weyn baa waxaan ka leenahay inaan su furno oo qoladan waxa weeyaan wadanka laga qabtay sidii ugu dhaqaaqaa mid weyn oo dhan ba isu socodka gaadiidka waa yaryahay xagga ciidanka marka la yidhaahdo ma garan waa garta shacabkana dhibaatooyin xoog dhibaatooyin baa arrintaas ugu jirta oo waxa weeyaan waxa weeyaan dhibaatay ku sameeyaan canshuura aan meel ay ka timid aan la ogeyn baa laga qaadayaa waa la saarayaa waxa weeyaan lacagihii baa lagu badinayaa ayigii baa la jirinayaa marka insha allahu tacaala taasna in soo afirnaan rabnaa duuliga ay ma laami oo gobolka weligeed laami lama saarin dowladda hore dhexe oo xamis jaaber allah u naxariisto madaxweynaha kaana laami ma saarin kana rishaaladeeda oo nama soo gaarin ma garan waa garta marka waa iska wadooyin caadi ah wey wadooyin caadi ah oo waxa weeyaan wadda soomaaliga wey ma garan imise way tiro badan yihin wax lasoo koobi kara maa wadooyinka gobolka korneelka ayaa sidoo kale sheegay inay dadka ay hadda isticmaalaan wadooyin yaryar oo ku yaala gobolka gado tilmaama inay hawsha adag ee ciidamada u hayaan shacabka goobahaasi isagoona caddeeyey inay marxalado adag ay ku shaqeeyaan iyagoona qaadan wax mushaar ah ciidamada wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka inay gudato waajibaadka ku aadan mushaarsiinta ciidamada qalabka sida maadaama ay mar kasta iyagoo ay ciidamadu yihiin kuwa ka shaqaynaya badbaadinta shacabka soomaaliyeed
wallaahi hade waxa weeyaan wadda soomaaliya oo gacan lagu hagaajiya waxa weeye way iska maraan waana dhul sugid badan waa dhul khas ah waa dhul buuraley ah marka arrimadaas waxaa usii dheeraya shabaab haddana wadooyinkii gaadiidka u gelaya marka wallaahi dhib fara badan baa lagu qadaa barnaamijkaas marka dowladda federaalkana hadda annaga waxba hadda horumarin oo naga soo gaaray ma jiraan ciidankaas oo mushaar waxa weeyaan boqol iyo soddon doolar bisha qaato qaarna aysan qaadaninba ma garan dowladda waa usheeg dowladda gobolka gobolka jado hadda abaar xun oo khatar ahaa ku jirto oo dad ilaa dhowr ruuxna ay guur-aan u dhinteen wadooyinka sisaaka gaadiidka waa ku guurinay waa tuug horumarin kale ma jirto dowlad ma jirto dad shacaab oo oolanay dadka iska degan waxa weeye marka dowladda ayada kudhigeeda barnaamijkaas waa ay ka warqabtaa dhowr jeerna adeecadaha wargaarsiinta iyo adeecadaha waa ka hadalnay marka insha allahu tacaala kulleyba rajo fiican baan ka leenahay inay dowladda gobolka soo booqato oo dhibaatada dadka shacabka haysta ay la gobolka gada ee koonfurta soomaaliya waxaa inta badan ka dhaca dagaallo u dhexeeya dowladda federaalka iyo al-shabaab oo inta badan ay ciidamada dowladda dagaaladaasi ay guula ka sheegtaan mahadsanid mahad waxgaradka waqooyiga gobolka galgaduud ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay hab qaldan u martay heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug warkan waxaa sii ambaqaadaya cumar axmed ibraahim suxayfa nabadoonshin oo ka mid ah waxgaradka magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey hanaankii ay u martay shirkii dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug waxa uuna xusayay in qaabka loo heshiisiinayo loo maro beelaha deegaanada galmudug ogaasyada iyo nabadoonnada kasoo jeeda deegaanada galmudug kuwaasi oo uu sheegay inay dowladda federaalk soomaaliya u diiday inay ka qayb galaan shirkii dib u heshiisiinta ee kusoo gabangaboobay magaalada dhuus mareeb ee caasimada maamulka galmudug taasi oo la rabay inay isku yimaadaan kana tashadaan mustaqbalkooda si loo dhiso galmudug loo dhan yahay waxa uuna tilmaamay safarada ugu baxay deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aysan ahayn kuwo miro dhalah islamarkaana uu tilmaamay inuu ka dhashay khilaaf badan oo soo kala dhex galay qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulka galmudug waxaa weeye horta galmudug waxaa ragaadiyey colaad sokeeyey oo meel alla meel ay ku salaysan tahay iyo meel ay ka socoto aan la garan karaynin dib u heshiisiin guddi ah yaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu rabeen waxaan isleeyahay dib u heshiisiintaas dadkii dib u heshiisiinta dhabta a keeni lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa gees mareen niman aan dhaqankii iyo dadkii midna garanaynin dibadaha laga keenay waxba aan ka garanaynin dadka waxa dhex yaal iyo waxa kale yaa loo magacaabay magaalooyinkaanay dhex alow alow leeyeen dhinaca kale nabadoonshire oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib u heshiisiinta galmudug loo maro waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug si xal waara looga gaalo khilaafka ragaadiyey maamulka galmudug islamarkaana loo dhiso galmudug loo dhan yahay oo aysan ku soo noqon khilaafkii ragaadiyey tan iyo markii la dhisay maamulka galmudug
haddii la doorahayo dadka ku shuqul leh sida isimada ugaasiyada odayaasha hooyooyinka gabdhaha ah oo ayagu meel walba ku raad leh ha loo diro oo magaalooyinka laga daba wareegahayo inta nala la keenay duularkaas laga keenay dhaqankiiba garanaynin inta laga toojiyo rag dhaqanka yaqaan baa joogo iska lahaaye hawshaas raggii lahaa ha loo diro oo dib u heshiisiin dheeraada ah ha loogu daragal muduggur iyo saasaan oran adeer gacariyo waa runta daaq iyo biyo iyo dhul ayuu ka dhacahayaa dagaalku intaas ninaan tegi karin si kastaba ha haatee hadalkan ka soo yaray nabadoon shire oo ka mid ah waxgaradka magaalada cabudweeq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa imaanaya iyadoo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug lagu soo gebangebeeyey shirka dibeersiinta ee beelaha deegaanada maamulka galmudug isla markaana ilaa iyo haatan aysan jirin wax najiida ah oo ka dhashay shirkaasi maadaama inta badan waxgaradka ka soo jeeda qaar ka mid ah deegaanada maamulka galmudug ay dowladda federaalk soomaaliya ku eedeynayaan inuusan shirkaasi noqon mid mirodhala mahadsanid cumar intaas waxaa ku dhan warka habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaado wadajir waxaa idinkugu warramayey saabiriin xasan maxamed iyo anigoo ah maxamed axmed aadan haybe warkan warka xiga sidaa iyo ammaana allah